bilowgii cutubka laba iyo soddonaad yacquubna jidkiisii buu iska qaaday malaa'igihii ilaah baana ka hor yimid yacquubna markuu iyagii arkay wuxuu yidhi kani waa ciidankii ilaah meeshaas magaceediina wuxuu u bixiyey maxanaym yacquubna wuxuu iska hormariyey kuwo farrin wada oo wuxuu u diray walaalkiis caasow oo degganaa dalkii saciir oo ahaa duurkii edom wuuna amray oo wuxuu iyagii ku yidhi waxaad ku tidhaahdaan sayidkayga caasow addoonkaada yacquub wuxuu yidhi waxaan qariib ahaan ula degay laabaan oo ilaa haatan waan la joogay oo waxaan haystaa dibiye iyo dameero iyo adhi iyo niman addoommo ah iyo naaga addoommo ah oo waxaan kugu soo cediray inaan kuu sheego sayidkaygiiow inaad raalle iga noqotid kuwii farriinta wadayna yacquub bay ku soo noqdeen oo waxay ku yidhaahdeen waannu gaadhnay walaalkaa ceesaw oo weliba wuu soo socdaa inuu ka hor yimaadday isagoo wata afar boqol oo nin markaasaa yacquub aad u cabsaday cidhiiri buuna galay kolkaasuu kala qaybiyey dadkii la jiray iyo adhigii iyo lo'dii iyo geelii oo wuxuu ka dhigay laba kooxood oo wuxuu is yidhi ceesaw hadduu koox u yimaaddo oo uu laayo dabadeed kooxda hadha ayaa baxsan doonta yacquubna wuxuu yidhi awowgay ibraahim ilaahiisiyow aabbahay isxaaq ilaahiisiyow ku noqo dalkaagii iyo xigaalkaagii oo anna wanaag baan kuu samayn doonaa rabbigii ugu yidhiow ma aan istaahilo wax ugu wada yar ee ka mid ah naxariistaada iyo daacadnimadaada ee aad addoonkaada tustay waayo ushaydaan kaga soo gudbay webigan urdun haatanna waxaa noqday laba kooxood waan ku baryayaaye iga samata bixi gacanta walaalkay ee ah gacanta ceesaw waayo isagaan ka baqayaa waaba intaasoo uu yimaadaa oo dilaa aniga iyo hooyooyinka iyo carruurta la socotaba waxaad igu tidhi hubaal wanaag baan kuu samayn doonaa faracankaagana waxaan ka dhigi doonaa sida camuudda badda taas oo aan la tirin karin farabadnaan aawadeed habeenkaasna halkaas wuu ku baryey oo walaalkiis ceesaw ayuu hadiyad uga qaaday wixii uu lahaa taas oo ah laba tiro oo riyo ah iyo labaatan orgi iyo laba tiro oo sabeenno ah iyo labaatan wan iyo soddon halaad oo irmaan iyo nirgahoodii iyo afartan sac iyo toban dibi iyo labaatan dameerood iyo toban qayl markaasuu xoolihii u dhiibay gacantii addoommadiisa iyadoo goosan weliba goonidiisa yahay oo wuxuu addoommadiisii ku yidhi iga sii horgudba xoolahana goosan weliba goosanka kale cabbaar ha ka dambeeyo oo kii ugu horreeyey ayuu amray oo wuxuu ku yidhi markii walaalkay ceesaw ka hor yimaado oo ku weyddiiyo isagoo ku leh yaa ku leh oo xaggee baad ku socotaa kuwan kaa horreeyana yaa leh waxaad ku tidhaahdaa waxaa leh addoonkaagii yacquub oo waa hadiyad loo soo diray sayidkayga ceesaw oo isagiina wuu naga dambeeyaa sidaasuu ku amray kii labaad iyo kii saddexaad iyo kuwii goosannada daba socday oo dhan oo wuxuu ku yidhi sidaas waa inaad ula hadashaan ceesaw markaad aragtaan oo waxaad ku tidhaahdaan weliba addoonkaada yacquub waa naga dambeeya oo wuxuu yidhi hadiyad igu horraysa ayaan ku cadhatirayaa isaga dabadeedna wejigiisaan arki doonaa oo mindhaah wuu aqbali doonaa sidaa daraaddeed hadiyaddii waa ka sii horgudubtay isna habeenkaas geeddigii buu ku dhex baryey kolkaasuu kacay habeenkaas oo wuxuu kacaystay labadiisii naagood iyo labadiisii addoommood iyo koob iyo tobankiisii carruurta ahayd oo wuxuu ka gudbiyey tog yaboq marinkiisii wuuna kaxeeyey iyagii oo wuxuu u diray durdurka shishadiisa wixii uu haystayna wuu gudbiyey markaasuu yacquub keligiis haray nin baana la legdamayey isaga ilaa markii waagu baryayey oo markuu arkay inuusan ka adkaanayn ayuu taabtay godkii bowdadiisa bowdadii yacquubna way murkacatay intuu la legdamayey isagii markaasuu yidhi isii daa maxaa yeelay waagii waa baryayaa isna wuxuu yidhi ku sii dayn maayo inaad ibarakaysid mooyaane markaasuu ku yidhi isagii magacaa isna wuxuu yidhi yacquub markaasuu ku yidhi magacaaga hadda ka dib lama odhan doono yacquub waase israa'iil waayo ilaah iyo dadba waad la dagaalantay waanad ka adkaatay yacquubna wuu weyddiiyey oo wuxuu yidhi waan ku baryayaaye ii sheeg magacaada oo wuxuu yidhi bal maxaad u haybsanaysaa magacayga halkaasuuna ku barakeeyey yacquubna meeshaas magaceeda wuxuu u bixiyey finii'eel waayo wuxuu yidhi ilaah fool ka fool waan u arkay naftayduna way nabad gashay qorraxdiina way soo baxday markuu finu'eel dhaaftay isna bowdadiisii wuu ka dhutinayey sidaa daraaddeed ilaa maantadan reer binu israa'iil ma cunaan seeda masigta oo ku dultaal godka bowdada maxaa yeelay wuxuu taabtay godkii bowdadii yacquub xagga seeda misigta